asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacaana qodobada warka caawa idinkuga haynana waxaa ka mid ah kenya oo ka mid noqotay dalal oo ingiriiska ka saaray liiska xayiraadaha covid nneteen xoolo lixdan sano ka hor lagu kala dhacay mandheera oo la isku celiyey beesha caalamka oo baaqu dirtay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyo maraykanka oo cunaqabateen ugu hanjabay dadka ku lugta leh dagaalka u dhexeeya dowladda etoobiya iyo tigray intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeennimo jimcaha taarikhdan ay ku beegan tahay toddobai tobanka bisha sagaalaad ee labada kun kow iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran dowladaha turkiga masar iyo kenya ayaa lagu diray wadamada aanay dadka ka yimaada u baahan doonin in hoteel lagu karantiilo laga biloabo maalinta arbacada xukuumadda ingiriiska ayaa maanta shaacisay isbedello cusub oo lagu sameynaya nidaamka socdaalka ee covid nteen liiska midabka caasa waxay ka saartay u k dalalka kenya turkiga bakistan maldevis masar srilanka oman iyo bangaladesh kenya ayaa hadda fursad u heli doonta in muwaadiniinteeda saxyiraad la-aana ku tegi karaan waddanka ingiriiska xaaladaha covid nteen ee dalka saacadii lasoo dhaafay la diiwaangeliyey waxay dhan yihiin afar boqol afartan iyo afar kadib markii baaritaano lagu sameeya dhicaan dhan toddoba kun shan boqol kow iyo toban celcelisaan hereerka covid nteen ee dalka waxay marayaan maanta shan dhibic sagaal ee boqolkiiba waxaana ka soo kabsatay toddoba boqol halka afar qofna ay u dhinteen kiisaska guud ee dalka waxay marayaan laba boqol afartan iyo shan kun toddoba boqol sideetan iyo kow bogsashada guud ayaa ah laba boqol soddon iyo lix kun boqol lixdan iyo sagaal dhimashada guud waxay maraysaa afar kun sagaal boqol lixdan iyo shan ismaamulada laga diiwaangeliyey xaaladaha maanta nairobi ayaa hogaaminaysaa boqol sideetan iyo waa boqol soddon iyo sideed ayaa laga helay naakuru soddon iyo lix kiis meeru soddon iyo afar sidii labaatan kiisna kiambo toddobai labaatan kiisna wasingiishu labai labaatan kiisna ismaamulka nyandarua embu toban iyo lix kiis kow iyo toban kiisna makweyne halka min toban kiisna ismaamulada kirinyaga iyo tarakanithi min sagaal kiisna ismaamulada machakos iyo kajiado min sideed kiisna ismaamulada kala ah kitui iyo muranga iyo nyeri toddoba xaaladood waa baringo min lixi kiisna ismaamulada kirijo iyo elgeya marakwet si la mid ah gaarisa shan kiisna marsaabid min afar kiisna kakameyga kiisi iyo sidoo kale wajeerse lamida laikipia iyo nandi min saddex kiisna ismaamulada kale ah naaro kisumu iyo sielo laba kiisna siyaaya min hal kiisna ismaamulada kale ah west bocot ismaamulka kilifi mandera tranzoya inyamira homabey iyo ismaamulka busiya xoolo lixdan sano ka hor lagu kala dhacay mandheera ayaa la isu celiyey waryeene maxamuud maxamed sheekh lafager ayaa qodobkan oo faahfaahsan mandheera nooga soo diray
ku dhowaad lixdan sano ka hor xoolo la kala dhacay oo ay kala dhaceen laba beelood oo diriiri dhex martay ayaa dib isugu soo celiyey xoolihii ay kala dhaceen lixdan sano kadib goobta labadaasi beelood ay xoolaha isugu celinayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa hogaanka labadaasi beelood iyo weliba culimada magaalada cadow haruun waa hogaanka beesha xoolaha celinaysa ama magayso waxa uu ka hadlay xilliga xoolaha la dhacay iyo weliba tirada xoolahaasi ay celinayaan aniga oo magacayga yahay cadow haruun suldaanka beesha reer dagoodiya lacagtan halka milyan iyo lixdanka kun ah oo ka imaaday beesha reer dagoodiya khaas ahaan nin hadda ka hor xoolo ay soo galeen lixdameeyada lixdan iyo shanta iyo lixdan iyo lixdii qayaas meelahaas ah ayaa ayuu soo dhiibay oo yidhi xoolahaas in liiga bixiyo oo maxay ahayd liiga gaarsiiyo culammada ayaan rabaa yidhi ah lacagtana cadadeeda waa hal milyan iyo lixdan kun waaya sagaal iyo toban neef oo geel ama ha yaraada ama ha weynaada saddex boqol iyo sa- iyo s- lixdan waxaa waaye waa arigii nac uu ahaadaba marka tootal lacagta intaasay noqotay ninka lacagtaan dhiibayna waxaa la yidhaahaa sheekh cabeey xasan jimcaale ayaa la yidhaahaa suldaan yuusuf waa hogaanka beesha xoolaha loo celinaya ama loo magayo xoolihii horay looga dhacay Ah, bismillahi raxmaan anigo suldaan yuusufa waa kala wareege hoolihii markii hore la kala qaaday oo hadda anaga bisimankaasaan aqoonin iyo hadda naloo dhiibay islaamka fiicana horta islaamnimada fiicana maxaa yeele ninkaan hadda ma xasuusanayo waxaan Eh, ninkaan oo lama qaadinay ninkii kale oo ciddii kale loo dhiibay soo ma waad mahadsantihiin Eh, ma raaci karne haddii ilaahay soo toosiyo keeno waa caafinay taqabal allah ayagana dembigooda allaha dhaafo sheekh maxamuud macalin cabdikariin sheekh maxamuud bilibili waxa uu ka mid ahaa culimmadii goobjoogga ka ahayd goobta xoolaha si lagula kala wareegayay sidaan horaanba u sheegnay ninkan shacabeeye xasan jamcaale la yidhaahdaa markaas caruur say xoolaha ma dhicin dad xoolo soo dhaceen ayagoo xoolahooda la dhacay ayaa lagu kaalmay marka saa darteed ninkaas magaciisa waan sheegnay oo sheecabeey xasan jamcaale la yidhaahdaa waa duguudiye waa jibraa'iil waa maxamuud jibraa'iil waaye marka insha allahu sidaasaad ogaanaysiin khayr allah sii waa la cafi talkii meeshay macnahaas xoolihii aro- keeneen oo soo kaalmeeyeen korna allah ka dhigay talkii kale oo xoolihii loo keenana ayagana waa cafiyeen wajazaakum allahu bilkhayr ugu dambayn waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay sheekh axmed xasan mursal sheekh axmed suudaan xafiiska mandheera culummada anoo joogo culummada wakiil ka ah hadda waxaan qiraynaa in eh, xoolihii abkay reer abkay dagoodiye keeneen oo ku wareejiyeen cidda reer abkay garra ku wareejiyeen xoolahaas inaa gacanta ayna soo gashay oo gacantana ku hayno xoolahaasna insha allahu tacaala si gaar ahaan ciddii oo sumadeeda la gartay ayaa ku xaq leh ee culummada iyo culummada culummadeeda si gaar ahaan ayaa iyo mas-uuliyiinteeda ayaa isla maamuli doona insha allahu tacaala marka waa ka qabnaa ilaa xisaabta lacagta waxay gaaraysaa hal malyan iyo lixdan kun lacag kenya ah lacagta waxaa la yidhi toddoba boqoloo kun waxaa waaye geeli waaye eh, saddex boqol iyo lixdanna arigi haggiisa waaye marka sidaas ayaa marka aan ku aqbalnay aan ku qaadnay maxamuud maxamed sheekh maxamuud lafagir warbaahinta sta mandheera
iyadoo ay weli taagan tahay hadalhaynta ka dhalatay in wasaaradda waxbarashada aynan joojin doonin dhaqangelinta manhajka cusub ee waxbarashada loo yaqaano c b c ayuu mid ka mid ah aqoon-yahanada gobolka xeebta soo jeediyey in madaxdu ay taageeraan dadaalka ay wado dowladda dhexe maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkani inoo dhammaystiraya
iyadoo uu mar kale asbuucani uu sii xoogeystay muranka xooggan ee ka taagan manhajka cusub ee waxbarashada ee c b c da ee dalka ka dhaqangalay afar sano ka hor ayaa waxaa haatan si weyn loo dareemayaa in wasaaradda waxbarashada ay ka go-an tahay dhaqangelinta manhajkaasi iyadoona uu wasiirka wasaaradda waxbarashada profeor george mogoha uu sheegay in ardadu ay ku faraxsan yihiin islamarkaana ay fahamsan yihiin diyaarna u yihiin qaadashada manhajkani waxaana uu sheegay in dadka iyagu markaasi doonaya inay carqaladeeyaan manhajkani ay joojiyaan kahor istaagidda farxadda caruurta from Mombasa to Kilifi to Siaya to Busia.
min mombasa ilaa kilifi siyaaya ilaa iyo busiya caruurtu aad bay u faraxsan yihiin anigu aad baan waxaan u dhex galaa oo aan u eegaa caruurta danyarta dhammaantood way faraxsan yihiin caruurtu So I go to the slums in the Kibiras of this world.
waxaan booqdaa deegaanada kabira kanduto haddii ay caruurtu faraxsan yihiin oo anagu aanu eegno xuquuqda caruurta xaq miyaanu leenahay inaanu maxkamad aadno maadaama ay shan milyan oo caruuray ay ku faraxsan yihiin ka qayb qaadashada manhajka kuna faraxsan yihiin waxa ay baranayaan oo ay sameynayaan When we already have 5 million children happy to engage, they enjoy what they are doing.
dhinaca kale aqoon-yahan cabdirasaaq yuusuf cabdinuur oo ka mid ah aqoon-yahanada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari kuna dhaqan magaaladani mombasa ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay kharash xoogan ay gelisay manhajkani dhaqangelintiisa islamarkaana loo baahan yahay sidii loo fahmi lahaa manhajka isagoona sheegay in siyaasiyiinta iyo dadka lasoo doorto ee gobolka waqooyi bari ay gacan ka geystaan sidii markaasi dhaqangelinta manhajkani ay qayb ugu noqon lahaayeen kolley waa sidaa sheegtay maxamedow ee, manhajka qofka shayga markuu keenayo u sii jiid waa shay muhiim yahay horta muhiim aad iyo aad muhiim u ah inuu yahay waayo hadduu faa'iido lahayn maba la soo jijiidan Ee, khaasatan qaybta tacliinta waa qaybta uu ku fadhiyo wadanka waa qayb ma aha in si sahlan loo qaato ah kolley isjiidkaas kama mirnaan doonto maxkamad inuu tago oo hadda nafteeda kama mirno maxkamad dad maxaa la yidhahdaa aan aan aan aada ugu dhaweynahay in in la geeyey oo maxaa la- haddii aan la geynina ay kusii socoto Eh, laakiin muhiimadda waxaa weeyaan eh, horta culays wuu jiraa Eh, gaabinna way jirtaa Eh, baahina way jirtaa meeshii Eh, manhajkan hadda aan ka hadlahayna ma aha sidii b b i oo la geynayo oo lasoo tuuraayo oo meesha ku dhammaanayo ma aha waxaan waa masiir haddii kan la tu- kii hore haddii uu baahi ay ka jirtay oo waxyaalo qaar oo badan oo oo maxaa la yidhahdaa ay ka maqnaayeen kanna lala jaan qaadi la'yahay waxaa u noqon doontaa in haddana lagu noqdo oo maxaa la yidhahdaa eh, eh, drawing boardka in lagu noqdo oo la arko oo la dhaho wax macquul ah oo kaasna ka duwan kanna aan gaarsiisnayn oo dhexdhex ah oona la awoodi karo dhaqaale ahaan iyo waqti ahaan un ha lagu ha loo baxo laakiin uma malaynayo maxkamad inay ku degdegi doonto shay saas oo kale oo masiiri ah umana malaynayo wasaaradda tacliinta inay ka laaban doonto arrintan waa waq juhdi waqti badan ay ku bixisay marka eh, marka muhiimadda waxaa weeyaan Eh, maxkamadu ay- waxaa la arkaa inay tagto waxaa la arkaa in maxaa la yidhahdaa ay la qaabilo laakiin uma malaynaya inay xal noqon do- doon- doonto manhajkan cusub ee waxbarashada ee c b c da ayaa waxa uu bedelayaa manhajkii hore ee sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii la dhaqangeliyey ee ahaa siddeed afar afarta maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa
dhanka kale madaxa xisbiga odm raila odinga ayaa maanta gaaray ismaamulka mombasa ee gobolka xeebta si uu baryaalkaasi ugu qabto kulan ballaaran shirka oo ka dhacaya beerta loo yaqaano wiil waters ee deegaanka nyaala ayaa waxaa ka qaybgelaya wafuud heer sare ah xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay gobolka xeebta ayaa sheegay in ujeeddada shirka ay tahay xoojinta awoodda siyaasadeed ee xisbiga o d m ee gobolkaasi iyadoo la diiwaangelinayo xubno cusub iyo tallaabooyin kale mudanaha deegaanka mvita ismaamulka mombasa cabdulsamed shariif naasir ayaa laga soo xigtay in shirka bere ay ku kulmi doonaan raila odhinga xubnaha golaha qaran ee fulinta o d m iyo xildhibaanada gobolkaasi waxau intaa ku daray in o d m ay rumaysan tahay dimuqraadiyadda oo ay dhowaan bilaabi doonaan olole sare loogu qaadaya taageerada xisbiga cabdisamed shariif naasir ayaa xuseyn haddii o d m ay hayn lahayd hoggaanka waddanka aanan xilligan adaga la kordhiyeen qiimaha shidaalka hadalkaas oo u taageeray dhigiisa jombo badi twalib mishimboko oo baarlamaanka ku matasha shacabka deegaanka likoni ee mombasa ayaa dhankeeda sheegtay in shirka berri uu gogol xaar u yahay u diyaargarowga doorashada guud ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka saddexda xildhibaan ee ka tirsan o d m oo arrimahani ka hadlaya ayaa yidhi
na Wakenya wajue chama cha chungwa pwani kiko imara, na sisi wanajeshi wa chama cha chungwa tunataka kuambia wale sijui ni tangatanga kama sijui ni kina nani, hii pwani iko na wenyewe na wenyewe ni ODM. Tuko tayari kwa mapambano ya kisiasa, tuko tayari kwa mapambano ya maendeleo, tuko tayari kwa mapambano ya kuleta Wakenya kuwa kitu kimoja kupitia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga.
tunataka kuregesha yale yote ambayo kwamba tumeweza kuyafanya yakiwemo moving around in the whole country ma- maadili ambayo kwamba tumeweza kuyafanya historical injustices all these things zingekuwa ni ODM serikali ya ODM leo tungelikuwa hatuna mambo haya ya petroli kupanda ovyo ovyo Sisi tunataka kupaint kaunti yetu na region yetu orange. Party leader wetu tunamuunga mkono, na hapa ndani ya coast region tunasema hatuwezi kubabaishwa, hatuwezi kutishwa. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuweka amani peke yake katika hii nchi ni jambo ambalo la tosha. Kwa hivyo tunasema leo akiwa rais wetu wa tano, kwa uweza wa Mwenyezi Mungu, Kenya hii itaweza kuenda nao mbele.
dhanka kale xisbiga odm ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku beeniyey inuu wadahadal iskaashi ku salaysan u socdo xisbigan iyo p a a oo u as-aasay barasaabka kilifi amason kingi oo horay o d m uga tirsanaa
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya fahad yaasiin ayaa maanta lagu xanibay dalka jabuuti isagoona ku socday caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho maxamed cibaar diire ayaa warbixintani inoo haya
iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in agaasimihi hore ee hay-adda sirdoonka ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir diyaarad uu la socday lagu xanibay dalka jabuuti ayaa waxaa arrintaasi iyaduna goor dhoweyd ka hadlay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka madaxtooyada ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi agaasime cabdirashiid maxamed xaashi ayaana si cad isagu u sheegay in dowladda jabuuti ay garoonka diyaaradaha ee jabuuti ku xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir iyo weliba saraakiil kale oo qeyb ka ahaa safarkiisa dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka xun tahay falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ee dowladda jabuuti ay garoonka diyaaradaha jabuuti ku xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir iyo weliba saraakiil kale oo soomaaliyeed oo wehlisa ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi afhayeenka ayaa intaasi ku daray in la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo fahad yaasiin uu ka qaybgeli rabay shirka amniga qaranka oo lagu waday in maalinta barita ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bishan sebteembar uu ka qabsoomo magaalada muqdisho dhanka kale wasiirka maaliyadda ee dalka jabuuti eliyas dawaale ayaa isaguna bartiisa twitterku wuxuu ku qoray jabuuti wax lagu ah kuma lahan arrinta fahad yaasiin ee duulimaadku waxaana arrintaasi ay ahayd mid muqdisho iyaduna laga diiday annaguna wax faragelina kuma hayno arrimaha soomaaliya dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa isaguna sheegay in dhammaanba rakaabkii saarnaa diyaaraddii turkish airways ee la sheegay inuu saaran yahay fahad yaasiin lagu celiyey dalka turkiga cilad farsamo awgood wuxuu intaasi ku daray in jabuuti ay garab taagan tahay mar walba walaalahood soomaaliya marnaba aysan iyaguna faragelin ku haynin arrimaha gudaha ee soomaaliya xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraysay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay taasoo keentay in laga dareemo guud ahaanba waddamada dariska iyo caalamka intiisa badan
wararkii ugu dambeeyey ayaana sheegayaa in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamed cali yuusuf uu sheegay in dhammaan rakaabkii saaraa diyaaradda turkish airways ay dib ugu celiyeen waddanka turkiga xubnaha beesha caalamka ee fadhigeedu yahay xalane ayaa ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha inay soo afjaraan khilaafka ka dhex taagan si ay horay ugu sii socdaan arrimaha doorashada iyadoo dalka soomaaliya ay xusayaan sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay heshiiskii toddobiiy tobankii sebteembar ayaa beesha caalamka waxay aada uga walaacsan yihiin in khilaafka sii kordhaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare uu wiiqi doono xasiloonida soomaaliya islamarkaas inuu carqaladayn doono geedi socodka doorashada ayaa lagu yiri war ka soo baxay beesha caalamka beesha caalamka ayaa xustay in dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin oo ay mudan yihiin maamul dowladeed oo wax ku ool ah oo loo dhan yahay dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday nidaam cunaqabateyn cusub oo la xiriirta sii socoshada colaada ka taageera gobolka tigray ee etoobiya iyadoona ku hanjabtay inay ciqaabi doonto kuwa sii dheeraynaya dagaalkii dhibaatooyinka bani-aadanimo ee ka dhashay amar fulineed oo u saxiixay madaxweyneha joy biden jimcaha maanta ayaa u ogolaanaya hanti dhowrka maraykanka iyo waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi inay cunaqabateyn saaraan hogaamiyaasha iyo kooxaha dagaalka wada haddii aysan si dhaqsi leh u qaadin tallaabooyin lagu soo afjaraya colaadaha taagan dhanka ciyaarahana kulamo ka tirsan horyaalada yurub ayaa caawa la dheeli doonaa ingiriiska premier leaga newcastle united caawa waxay la ciyaareysaa kooxda leeds united dhanka laliga centerde spanishka selta vigo waxay qaabilaysaa kooxda cadis halka sir a italiana sosiolo waxay soo dhoweyneysaa torino germany bundesliga hada berlin iyo garowda fu-id ayaa caawis arki doonaa france league one strasbourg sidoo kale kooxda mets ayaa caawa isqaabili doona